magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda wax ka barata madarasada manaaratusalaam kuwaas oo kaalmaha hore ka galay imtixaanadii iyo tartamadii ay qabatay madarasada munaasabada abaalmarinada lagu guddoonsiinayay ardayda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka madarasada macalimiin waalidiin iyo ardayda loo qabtay munaasabada macalin faaduma maamul ku-xigeenka madarasada manaaratu salaam ayaa ka warbixisay tirada ardayda la abaalmarinayo yacni aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay inaan mar labaad yacni sanadkii saddexaad ay noo qabsoonto dowladii yacni tartankeennii sanadlaha ahaa in yar haddaan ka bixiya faahfaahin aan badnayn anoo wakhtiga ku xisaabtamaya iyo maalintaba inay tahay maalin jimco ah sanad tartankan waxaan soo qabanay laba sanoo hore labadii sanoo hore waxaa noo saddexeeya sanadkan isbedelka ardada iyo maxaan ku dhahda cadadka ay ku tartamayaanna sanadba sanadka ka dambaysa waxaan rajaynaynaa inuu kor noogu sii kordhayo ardada sanadkan musaabiqiinta ahaa oo tartanka galay waxay ahaayeen boqol iyo labaatan iyo shan arday boqol iyo labaatan iyo shanta arday waxay ahaayeen ardada tartanka keliya galay waxaa jiray markasku arday aan tartan gelin oo uu ka qaaday imtixaan sababo jira awgood ardaygu haddii loogu talaga yani markaskii loogu talagalay hadduusan joogin ama ka hooseeyo ama uusan u diyaarsanay ardaygaas arday gooniyaa jiray ardadaas waxaa laga qaaday imtixaanaad nataa'ijkoodiina way helayaan qaar ka mid ah marti sharafta kasoo qayb gashay munaasabada ayaa bogaadiyey ilmaheena qur-aanka aan barno aan ku dadaalno ilaahay haddaan qur-aankiisa barno kalaamkiisa ay bartaan waxaa laa shakaa qofku waa noolaan karaa nolosha allah ballan qaada subxana wa tacaala waxaa doonti baro injineer noqo doctor noqo brofesor noqo waxaa doontid ohow qofku hadduu qur'aanka barto khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama waxaa idinku khayr badan qofka qur'aanka asagu barta dadkan bara manaarat salaam ilaahay subxaana wa tacaala hanay xafido waxaana ilaahay inaga baryayaa dadaalka aad wadaan inayna dibna u laaban aad hore u socotaan intaadna ka sii badisaan hal midna waa ka codsanayaa xaafadda garsoordadaan degganayn baa jiro marka xafladdaanoo kaga faa'iidaysanaa inaad faracyo kaleeta noo furtaan innaga xaafadda israacan ka dhammaanaa inaa inooga furtaan noona ballaarisaan baan taas xafladdan kaga codsanayaa annagu ka mu'asas ahaan manaaratu salaam ee runtii waan soo dhowaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba horeyna waa ulo shaqaynaynay haddana inaan la shaqayno diyaar baan u nahay waxqabadkeedana waa ku faraxsannahay waana uga mahad celinaynaa waana rajaynaynaa insha allahu tacaala maiil inay gobolka u noqoto oo meel kasta la yidhaahdo sida manaaratu salaam oo kale waa in dadka wax loo bara munaasabadahan oo kale ayaa waxa ay door muhiima ka qaataan horumarinta tayada aqoonta iyo waxbarashada ardayda